duleedka degmada xeraale iyo weliba kiyaale beero fara badan hanaso iyo iyanhano hasara u qaybo shalduwan ee qudaarta iyo daleeqyada qaybo shakala iyo oona jaraan in beero qaar iyo dalxiis anseedeen dhallinyarada degmada waliba bulshada deegaanka iyo horeenhayana howla dhaqata haddase waliba yoombadadena in yorno qadan beeraley iyo oona hasaareen daleeqyadii shalduwan waanaan suug jeegan magaalooyinka kale dinar saciid oo kumid ee dadka dhowaan bilaaway tacwadowka beero iyo weliba beertiis etaa tohasaaraso qudaarta waliba nuusugwerbi sadayo iyan walasaarowka beero iyo sada dadka deegaanka yoonka dadaalayaan tacbadowka beero gaar ahaan qudaarta magacaygu waa injineer saciid xaashi daahir maanta waxaan ku sugannahay deegaanka towfiiq ee ka tirsan degmada xeraale ee waqooyi gobolka galguduud beertani waa beer aada u ballaaran oo ah laba higtar waxaa ku yaala dhammaan khudradda kala duwan baa ku yaala waxaa weyaan waxsoo saarkoodu deegaano badan oo ka tirsan galmudug sida gurceel iyo awdaq iyo xeraale iyo deegaanada hoostaga ee tuulooyinka ayuu kala gaadhaa maasha allah waxaan ku guuleysanay deegaankan ka dhigno qaybo badan oo bulshada ka mid ah qaybta beeraleyda ayadoo horeyna xoololey u ahaayeen waxaa ku yaala khudaarteeda kala duwan sida qaraha babayga yaanyada baamiyaha batiiqa iyo sidoo kale geedaha waaweyn sida limoonta kala duwan sidris iyo limonis intoodronji inta waa ku yaalaan deegaankani wuxuu runtii kaalinta koowaad uga jiraa markii degmada xeraal la fiiriyo deegaanka ugu horeeya beeraha weeyaan magaaladu boqolkiiba toddobaatan ama toddobaatan iyo shan waxay ku tiirsan tahay khudradda halkan ka soo baxda ayadoo weli aynaan gaarnin isku filnaansho aanan weli gaarin laakiin waxay u tahay horumarin ballaaran ayay u tahay iyo hiigsi wanaagsan oo noo muuqda marka beertani waxaan ku xirnay sidoo kale derby regulationkii iyo waraabkii tifiiqlaha ayaan ku xirnay annagoo adeegsanay qaabka casriga ee beeraha dhanka kalehana kumid ee dhallinyarada degmada xeraale oo dalxiis anseedeen beero duleedka degmada iyo weyba ku hadalena sada iyo waqtaanka gaadayan daawashada beero beertan aadka u qurux badan oo ka mida goobaha dalxiiska ee degmada xeraale deegaanka hoostaga tawfiiq ayay ku taallaa aad iyo aad baan ugu farxsannahay inaan dhallinyaradu ay maalmaha qaybo ka mida sida jimcahoo kale ay usoo damaashaha tagaan goobaha aadka u quruxda badan ee dalxiiska ee degmada xeraale hoos yimaada maantay waxaan dalxiis soo aadnay deegaanka tawfiiq oo duleedka degmada xeraale ah inkastoo meesha ay nafta u baahan tahay raaxada taallo quruxdeeda bilicdeeda dalagyadeeda kala duwan oo aad ay u qurux badan tahay annagoo dalxiiska u joogna ayaa haddana waxaan ugu imaadeen dhallinyaro marti ah ayagoo meesha beertaan jawi qurux badan ku wada qaadanay beerta